إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhagaysanaysaan waxaa ka mid ah taliska ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadlay kaalinta qabiilada soomaaliyeed ee ku aadan jihaadka ka socda bariga afrika halka taayib ayaa baahisay qaybta labaad ee muuqaalada shirka jihaadka bariga afrika oo dhowaan lasoo gebagabeeyey kaasoo fatwo iyo bayaan laga soo saaray deegaano iyo degmooyin ku yaala wilaayaadka islaamiga ah ee galgaduud iyo baaya ayaa waxaa laga daawaday muuqaal ay alkataayib dhowaan ka baahisay shirka labaad ee jihaadka bariga afrika maleeshiyaadka gurmadka degdega ah ayaa birliqaysay xarunta daabacaada lacagta suudaan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستور waa subaxnimo khamiisaha taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay shanta dulqacad sannada kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada taliska ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadlaya kaalinta qabiilada soomaaliyeed ee ku aadan jihaadka ka socda bariga afrika maxamed daahir cali sow ayaa ka waramaya warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa xalay baahisay qaybta labaad waraysi gaar ah oo ay la yeelatay afhayeenka ciidamada xarakatu shabaabulmujaahidiin ah sheekh cabdilcasiis oo muscab oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta xarakatu shabaabulmujaahidiin ee ka qayb galay shirkii labaad ee jihaadka bariga afrika kaas oo dhowaan lasoo gebagabeeyey lagana soo saaray bayaan qaybtan ayuu sheikha kaga hadlay arrimo dhowr ah waxaana ka mid ah mujaahidiinta cidda ay ku tiirsan yihiin xilli dowlad federaalka ay fagaarayaasha ka sheegto inay ku tiirsan tahay shisheeyaha kuwaas oo hub iyo maalba ku maalgeliya abuu muscab waxa uu tilmaamay in xoolo iyo hubba ay ka heleen qabaa'ilka soomaaliyeed kuwaas oo si hagar la-aan ah u taageeray iskuna garab istaagay mujaahidiinta meelaha soomaaliyeed qaarkood laba boqol oo halaad bay baxshay geelu waa wax ugu qiimo badan somaa soomaalidu haysato beelo waxaa jira laba boqol oo halaad baxshay beel waxaa jira boqol halaad bixisay beelo kaloo iyaguna waxaa jira ari aada u fara badan bixiyey iyo geel intaba beelo iyaguna waxaa jira hub wareejiyey hubkaasu mid waaweyn iyo mid yaryar ba isugu jira si marka hagar la-aana ayay beelaha muslimiinta oo soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka muslimiintaah ay u garab taagan yihiin jihaadka bifadliillaahina waa ayaga kuwa naftooda iyo maalkoodaba jihaadka ku taageeraya ayaga weeyaan sheikhu waxa uu soo hadal qaaday dowrka haweenka muslimaadka ah ay ku leeyihiin jihaadka ka socda bariga afrika ee waxaan la iloowi karin doorka haweenka muslimaadka ah oo isaguna door shariifa sida runtii oo wakhtiga loo baahan yahay iyo cunada noocii loo baahnaa intaba soo sameeya cunada fudud oo jabhaduhu ay ku howlgalaan caagadaha ay biyaha ku qaataan dharka ay huwadaan macnaha waxa weeye meel baahidii taabanaysa bay ayaguna ay awdaan ayaguna waxna jazaahuna allahu alkhayr nolosha ciidanka mujaahidiinta ayuu ka hadlay afhayeenka ciidamada mujaahidiinta al-shabaab midda koowaad waxaa weeye qofka ilaahay walwalka iyo cudurada nafsiga oo dhan marka uu saaxada joogo ilaahay subxaana wa tacaala waa ka qaadaya qofku qof degan oo habi ah oo waxba ka maqnayn oo nafsiyan iska faraxsan buu noqonaya midda labaad ninka mujaahidka wuxuu qalbiga ku hayaa ilaahay raxmadiisa inuu mar uu gaari doono oo janno heli doono marka waa qof hadaf higsanaya fog waa nolol waxaa weyaan aan laga sheekay karin oo ilaahi subxana watacala qofka uu deganaansho aad u badan oo aan la qiimeyn karin uu siinaayo waa maruu ribaad ku jiro ilahi uu ka ajar xisaabsanaayo iyo maruu cadowgiisii oo arkayo inuu diinkiisii iyo dadnimadiisii iyo dalkiisii rabo inuu burburiyo mar uu dilayo oo ku farxaayo raqdiisa uu kor istaago intaasuu dhexeeyaa si kastaba ha ahaatee sheekh cabdilcasiis oo muscab ayaa ka mid ahaa ergadii ka qayb bagasha shirkii labaad ee bariga afrika kaasoo looga hadlay arrimaha jihaadka bariga afrika iyo horumarada bulshada muslimka ah waxa uu goobta ka soo jeediyey warbixin daqiiq ah oo aad u dheer islamarkaana uu kaga hadlay waaqiciga dhabta ah ee ka aroorsan saaxaadka dagaalka jasaaka allaahu khayran alkataa'ib ayaa baahisay qaybta labaad ee muuqaalada shirka jihaadka bariga afrika ee dhowaan lasoo gebagabeeyey kaasoo fatwo iyo bayaan laga soo saaray cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa faahfaahinaya الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر iyadoo gudaha dalka iyo dibaddaba weli si weyn looga hadal hayo shirka labaad ee jihaadka bariga afrika ee dhowaan deegaan ka tirsan walaayaadka islaamiga ugu soo gebagaboobay madaxda xarakada shabaabulmujaahidiin culammada diinta islaamka iyo hogaamiyaasha qabaa'ilka ayaa waxaa iska soo dabadhacaya codadka sawirada iyo muuqaalada ku saabsan shirka kuwa oo internetka lagu baahinayo shalay gelinkii dambe al-kataa'ib qaybteeda akhbaaraadka ayaa waxa ay baahisay muuqaalka labaad ee shirka jihaadka bariga afrika ka oo ay ka soo muuqdeen hogaamiyaal iyo qaar ka mid ah culummada diinta islaamka waxaa ugu horreeya sheekh fu'aad maxamed qalaf oo ka mid ah culummada diinta islaamka wax badanna taagnaa furunta jihaadka waxa uu sheegay inay ka go'an tahay inay la dagaalamaan shisheeyaa ku soo duulay diinta dalka iyo dadkaba allah iyo rasuulkiisii waxay noogu yeereen nolol culimmadana jihaadkii bay noogu yeereen inaan ajiibno oo amarka allah iyo rasuulkiisa aan qaadanno taa waa midda koowaad wey gaaladan soo socota ama haddaba joogta waxaanu ka horgeynaynaa amarka alle oo ah aljihaadu fii sabiili illah waan la dagaalamaynaa alle wuxuu yidhi falyuqaatil fii sabiili illah aladiina yashruuna alxayaata addunyaa bilaakhira dadka aakhira raba alle dartii ha ula dagaalamaan gaalada labaa dhacaysa marka waman yuqaatil fii sabiili illah fayuqtal aw yaqlib dadka ilaahay dartii u dagaalamaa labay u qaybsamayaan rag shahiida oo alle dartii loo dilo iyo rag soo hara oo guulaysta oo raayada tawxiidka qaada oo adduunka oo dhan ku taagaay labadaa unbay udhexaynayaan ciidamada etoobiya ayaa ka mid ah shisheeyaha duulaanka ku jooga gudaha soomaaliya iyadoo etoobiya hamigeedu uu yahay inay qaadato amaba yeelato soomaaliya gebi ahaanteedba sheekh fu'aad maxamed qalaf ayaa waxa uu soo hadal qaaday dagaaladii laba kun iyo toddobadii ilaa iyo laba kun iyo sagaalkii ka dhacayay gudaha magaalada muqdisho ee etoobiyaanka lagu dhiig bixiyey kuwa oo sababay in ay cagaha wax ka daydo labada kun iyo toddobadii afartan kun oo xabashaa baana soo gashay raggaa waa noolaayeen waa raggii la jihaaday wey raggan ilaahay wuxuu qadaray markaanu jihaadnay oon dagaalanay lug iyagoo kabala-aana muqdishay ka lugeeyeen iyagoo meed iyo bakti oo kabala-aana ayay lugku galeen doolow oo soomaaliya dib uga baxeen maantana waa ku dhammaanayaan dhulkan insha allahu tacaala ummaddu ha jihaado jihaadaan isku diyaarinno allana waa noo hiilinaya allah baan noo hiilinayo islaamkan alla magacii baan ku dagaalamaynaa waana guulaysanaynaa sheekh xasan afgooye oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa ka mid ah shakhsiyaadka ka soo muuqanaya filimka ay alkataa'ib soo saartay sheekhu waxa uu mas-uuliyiinta madasha fadhiyey ee kale ah madaxda xarakada culummada diinta islaamka iyo hogaamiyaasha qabaa'ilka iyo dadka kale ee muslimiinta ee goobta ka maqanba xasuusiyey in loo baahan yahay in allah loo tooba keeno ilaahay inta u toobad keenno istikfaartii tasaamuxii isla xisaabtankii aan kusii darno ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nasri caajil ahna siiyo haddaan intaas samayno oo aan annagii isttasaamuxno wixii dembi naga dhacay aan ilaahay ka towbad weydiisanno wixii xisaabaad ahaa oo tasaruf xun ahaa dadka qof kasta amiir ah dadka uu amiirka u yahay wuxuuna way dhexmarayaan kolley waa khasab marka insha allah istikfaartaas tasaamuxaas iyo isla xisaabtankaas aan samayno markanna waxaa mikrofanka lagu soo dhoweeyey sheekh xasan maxamuud takar oo ka mid ah culummada diinta islaamka muslimiinta bariga afrika waa midoobeen sida munaafiqiinta iyo murtadiinta iyo mushrikiinta iyo kufaartuba u midoobeen muslimiintu ma kala aha maantay soomaali iyo oromo iyo kenyaati iyo ma kala aha muslimiinta bariga afrika la yidhaahdaa waana midoobeen waxayna ku midoobeen laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah bay ku midoobeen ciidamadoodu waa midaysan yihiin awooddoodu waa midaysan tahay qiyaadadoodu waa midaysan yihiin khilaafna kama dhexeeyo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa ku mahadsan arrinkaas sidaa darteed annagoo taah ah ayaannu maaragtay cadowga garodda isgelinaynaa insha allah annagu allah baan tala saaranaynaa rabbi baan ku kalsoonnahay isaga ayaana mar walba xaggiisa ku tiirsannahay isagaan isagaan cuskanaynaa sheekh moxamed garaar oo ka mid a culummada diinta islaamka ayaa ka mid ahaa dadka ka qudbeeyey gudaha dhismaha shirarka axmed gurey oo lagu qabtay shirka labaad ee jihaadka bariga afrika waxa uu guud ahaan dadka muslimiinta ugu baaqay in ay jihaadka u istaagaan marka sidaa daraaddeed dadka muslimiinta ee dhammaantood waxaan ugu yeeraynaa jihaadka safarducaynka ah inay ka qeyb qaataan ilaahay baa ku cisaynaya subxaana wa tacaala ajar bay kaga helahayaan jannay ku helahayaan cadaabka ilaahay bay kaga badbaadahayaan gumaysiga iyo gaalnimaday kaga badbaadahayaan inay soo biiriyaan safka jihaadka cayniga ayaan ugu baaqahayn ugu baaqaynaa muslimiinta oo dhan sheekh faarax cali xuseen oo ka mid ah culummada diinta islaamka ayaa madasha ka hadlay waxaanu taabtay arrimo muhiim ah oo hadday aan laga dhiidhin dhibaatadooda la dhaxlayo bariga afrika gaar ahaan ummadda soomaalida ee dhulkoodii lagu hardamaya cadow ku soo duulay inay baraarugaan oo dhagarta cadowgoodu u maleegayo inay iska ilaaliyaan oo waxa dhulkooda ka socda ay la socdaan iyo waaqica ay ku sugan yihiin ay ogaadaan saliibiyiinta iyo dabar ilifka la socdaa huba inaysan waxba u reebaynin fasaadna aysan ka reebaynin aynan kala gaaminaynin diinan wa dunyaa diintooda iyo adduunkoodaba wax walba inay ka fasahaadinayaan taana inay ku baraarugaan waxaan leeyahay ummadda muslimiinta ahu diinkooda iyo sharafkooda iyo sarawaadkoodaba inay ilaashadaan ayaga laga rabaa ilaahayna fardi buu uga dhigay waana ku waajib yeelay nusuustaana tilmaamaysa in ummaddu ilaashato diinteeda iyo nafteeda iyo maalkeeda iyo xariimkeeda waa nusuus sharcigaoo diinta ilaahay amrayso cudurdaarna ma yeelan qof ee gaal u hoganaya ee u aamusan ee ku raalliya ummadda wax badan bay awoodaan oo laga rabaa inay sameeyaan waxayna awoodinna ilahay baa ugu cudurdaaray taa ka hadli maayo yayna ka sugin ummadaanu xukuumadda riddada ah inay u ilaalinayso kiyaankooda iyo jiritaankooda bal waxay bixinaysaa dhulkoodii bay dhiibaysaa dalkii oo dhan bay dhiibtay dekedihii bay bixiyeen waad garanaysaan etoobiyay siiyeen badihii bay dhiibeen kenya qayb baa la siiyey etoobiya qayb baa lawada siiyey qaybna kenya la siiyey waxay bixiyeen tharawaadkii iyo hantidii bay bixiyeen macaadintii bay bixiyeen iyo batroolkii sheekh suldaan maxamed aala maxamed oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa waxa uu ka warramay waxa iyagu ay qaateen ee ay ku dagaalamayaan iyo waxa ay qaateen dhinaca ay ka soo hor jeedaan ee dagaalku uu kala dhexeeyo waxaanu qaadannay waxa weeye ilaahay kitaabkiisa inaan kor u qaadno oo aanu waxa weeye ku diriro ayaanu qaadannay oo ilaah baanu nidhi allahu naasiruna wa mowlaana baanu nidhi jihaadkana waa u kacnay waxay qaateen sabiilka mataqaana daaquudka inay naasir u noqdaan ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illah taasaa qaadanay iyaguna maxay qaateen waladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili daaquut ayay markaa qaateen waxaad arkaysaa sida wakhtiga looga faa'iidaysanayo iyo furas kastay u dhacayaan iyo sida ilaahay fursadda uga khasaariyey waxaan doonaynay waa hellay waana ku kalsoonnahay qof naga mid ah oo dib u laabanayaana ma jiro qof dib u laabanaya ma jiro aniga allahu akbar waxaa ii muuqata hasiimadoodii inay bilaabantay ma haddaa markaa cabsi nugu jirtaa inta soo socota milyan qof hadday noqdaan geed iyo qof baan u taaganayay qori qof kastoo ilaahay ku kufriyey gacantaan wallaahi ula tegaynaa nin walbaa meesha uu seexdo argagax baa ilaahay ugu geeyey oo ilaah baa argagaxa qaaday oo qulubta ugu riday waad ogtihiin annagana ilaahay amni buu nooga roday nin walba nabad buu ku seexdaa isagoo qorigiisa barkada ayuu ku seexdaa arlada waxaan ku mari doonaa waxa weye kalimatu laa ilaaha ila allah waxaana rabnaa inay kor noqoto mana soo noqonayna insha allah kufri oo dhanna wallaahi lugtaan marinaynaa meeluu joogaba qaybtan labaad ee muuqaalada shirka labaad ee jihaadka bariga afrika ee alkataa'ib ay soo saartay ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey takbiirta oo si wadajir ah loo qaadayo arrinka oo ka nixinaya shisheeyaha iyo inta ku uurka ah allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allahu waxdah sadaqa wacdah ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله
deegaano iyo degmooyin ku yaala walaayaadka islaamiga ah ee galgaduud iyo baay ayaa waxaa laga daawaday muuqaal ay alkataa'ib dhowaan ka baahisay shirka labaad ee jihaadka bariga afrika maxamed ciise ayaa faahfaahinaya shirweynihii dhowaan ay yeesheen hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab culimaudiinka aqoon-yahanada iyo qeybaha kale ee bulshada kaas oo loogu arrinsanayey shirka wadatashiga labaad ee loogu arrinsanayey jihaadka bariga afrika isdaaraadkii laga soo saaray ayaa laga daawaday deegaano ka tirsan wilaayaadka islaamiga ah meelaha laga daawaday waxaa ka mid ah degmada xiindheere iyo degmada bullafullaay ee ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee galgaduud iyo baay haddaan ku horeyno degmada xiindheere fagaaro weyn oo ku yaala degmada xiindheere ayaa waxaa soo buuxiyey boqolaal dadweyne ah oo ay ka mid yihiin odayaal culamaa uddiin haween iyo qeybaha kale ee bulshada waxay daawadeen filimkii ku saabsanaa shirweynihii labaad ee loogu arrinsanayay jihaadka bariga afrika odayaasha ayaana aad u soo dhoweeyey iyagoona ka hadlaya waxay yidhaahdeen degmada xiindheere joogna waxaan markaanu fiirsannay filankii aanu daawannay ee shirka ka dhacay bariga afrika ee isugu yimaadeen mujaahidiinta xarakatul jihaad oo ilaahay maaragta dadka diintiisa u jihaadaya ka mid ahaayoo ka tirsanay annagoo ah odayaasha xiindheere nuqubada guud iyo culamo udiinka waxaan daawannay jihaadka bariga afrika ee ka dhacay da- dalka muslimiinta meel ka mid ah annagoo ku daawannay degmada xiindheere uu aad noo cajiib geliyey aan ka ficil qaadannay hadalla qaaliyaho laga jeediyey culmo udiinka dhammaantood ilaahay ha ciseeyo maaragtay si waxa ay ku hadleen waxay muslimiinta ku matelayaan waaye sidoo kale degmada bulafulay ee wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa laga daawaday aflaamtii laga soo saaray shirka wadatashiga labaad oo looga arrinsanayay jihaadka ka socda bariga afrika qaar ka mid ah dadka daawaday aflaamtii ku saabsanaa shirka bariga afrika ayaa ka hadlay aragtidooda
maay maylaraayhin xasan ibraahim cali degmada buulafulay marka oo kumay fiirsanay waa filin oo id aan farxa badan waa filankii oo shirka baraga afrika alxamdulilah ilaahay ka mahadayana subxaana wa tacaala mayba aragnay akhyaar culmo mas-uuliin xarakada guud oo dhan oo miilana sokoyti oo anshiraas ummadda muslimiinta oo baraga afrika ku nool sidii macnaha halganka jihaadka si lan hormari lahaay oo dacwada mayba waa lan fidii lahaay yaa iidaan daawani alxamdulilah iidaanka farxani waan dareenkay madaxa kooba kor aslama may baan nismaalaya inaana shirkaba dhex fadhi macnaa akhyaartaba qibaano kuhaa dhex fadhi shirkan labaad ee loogu arrinsanayo jihaadka bariga afrika ayaa yeeshay saameyn aad u ballaaran kaas oo la hadal hayo warkan saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan maleeshiyaadka gurmadka deg dega ah ayaa biliqaystay xarunta daabacadda lacagta suudaan waddanka suudaan waxaa weli ka socda dagaalada adag ee u dhexeeya ciidamada malatariga iyo maleeshiyaadka fallaagada ah wararka ka imaanaya magaalada khartuum ayaa sheegaya in maleeshiyaadka gurmadka deg dega ah ay boobeen amaba biliqaysteen xaruntii daabacadda lacagta dowladda suudaan jenaraal yaasir al cadda oo ka tirsan saraakiisha dowladda suudaan ayaa eedeen wuxuu u jeediyey kooxda dacmu sariic taas oo uu ku eedeeyey inay weerareen xarunta kaydka dowladda ayna biliqaysteen malaayiin lacaga maxali ah iyo sidoo kale kaydkii dahabka warka hor dambe soo baxay ayaa sheegay in ciidamada milatariga suudaan ay dib ula wareegeen xarunta daabacadda lacagta iyadoona ilaali xoogan la dhigay bangiga dhexe ee suudaan loolanka hubeysan ee waddanka ka socda ayaa dhowaan wuxuu lug tala galay bishii saddexaad oo xiriir ah mana jirto dhinac ilaa iyo hadda wax guulah ka gaaray colaadda warkii subaxnimo oo saakayaad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa